فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxawareysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah caawa ma ramadaan baa mise waxaan dhammaystiraynaa bisha shacbaan bayaan ka soo baxay maktabka qadaha xarakat al-shabaab almujaahidiin ayaan caawa dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa faahfaahino dheeraada oo laga helayo dagaaladii cuslaa ee maalintii shalay lagu jebiyey maleeshiyaadka uu maraykanka ku shaqaysto oo ka dhacay deegaano dhacaduleedka magaalada kismaayo waxaan idiin soo gudbi doonnaa xogo faahfaahsan oo ku saabsan dagaalkaas deegaanka camaara oo weli gacanta ay ugu jirto wilaayadii islaamiga ah ee mudug muuqaal ay baahisay alkataa'ib al akhbaariyah oo ku saabsan deegaankaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu haynaa talooyin iyo hadallo dhaxalgal ah oo laga jeediyey munaasabad lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose kelimaad hor leh oo laga jeediyey ayaan caawa idiin soo gudbi doonnaa dowladda xabashida etoobiya oo ka hadashay sababta ay ciidankeeda duulaanka gardarrada ah ugu joogaan dalka soomaaliya iyadoona bahdishay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xog ku saabsan hadal uu jeediyey mas-uulka ugu sareeya ciidanka xabashida ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa
هو السامي دين عظيم هو السامي
waa tahay dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo dhammaystiran caawa ma habeenka koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaanba mise waxaynu dhammaystiraynaa bisha shacbaan bayaan ka soo baxay maktabka qadaha ee xarakat al-shabaab almujaahidiin waxaa inoo soo jeedinaya cabdifataax waad mahadsantaha cabsimed war rasmi ah oo kasoo baxay maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in beri oo isniina la dhammaystirayo bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo shanta kowda bisha ramadaanna ay tahay maalinta talaadada ah kadib baaritaan dheer oo maktabka qadaha ee shabaabul mujaahidiin ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa adkaatay in la arko bisha ramadaan sidaasi darteed beri oo isniin ah waxaa la dhammaystirayaa bisha shacbaan ee kun afar boqol afartan iyo shanta kowda bisha ramadaanna waxay noqonaysaa maalinta talaadada ah ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab رعوني بحب وإكرامي waa tahay barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana duleedka magaalada kismaayo waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaalo aad culus oo maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaasi oo si xun loogu jebiyey ciidamada uu maraykanka ku shaqaysto ee loo yaqaano bangaraf dagaalada oo maalintii shalay ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada kaamjaroon iyo sidoo kale dhalaja ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen sideed askari oo ay saraakiil ku jiraan kuwaasi oo u badan ciidanka uu maraykanka ku ugaarto dhaawaca waxaa la sheegay in ka badan koob iyo toban oo isugu jira askar iyo saraakiil saraakiisha dhaawacmay waxaa ku jira sargaal ameerikaan ah sida aan xogta ku helnay فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي waa hagaag deegaanka camaara ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo gelinkii dambe maalintii shalay ay isaga carareen ciidanka dowladda federaalka ayaa weli waxaa gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaal kooban oo ay baahisay al-kataa'ib al ikhbaariyah ee ah kanaal muuqaalada u faafiya garabka iclaamka ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku rondaynaya bartanka magaalada godadkii iyo difaacyadii ay ka carareen ciidanka dowladda federaalka oo haawanaya iyo waxyaabo kale إيثار للحق أحمي صرح إيماني لأني واثق بالنصر فالجبار يرعاني لأني ثائر للحق أحمي صرح إيماني لأني لأني واثق بالنصر فالجبار يرعاني لأني كفرت بالطاغوت مجلس أمنها الجاني ولم أذع لهيئتها فكم عاثت بأوطاني لأني كفرت بالطاغوت مجلس أمنها الجاني ولم أذع لهيئتها فكم عاثت بأوطاني ضربت بروجها حتى أخافف غيظ بركاني سررت وسرتي الدنيا بأيلول الردى الهاني لأني ثائر للحق أحمي صرح إيماني لأني واثق بالنصر فالجبار يرعاني لأني ثائر للحق أحمي waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysigida ayaad degeysanaysaan halka uu idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqoon markaana qodob ku saabsan dowladda xabashida etoobiya markii ugu horeysay dowladda xabashida etoobiya ayaa ka hadashay sababta ay ciidamadeeda duulaanka gardarada ah ugu joogaan dalka soomaaliya etoobiya oo colaad soo jireen ah ay kala dhexayso muslimiinta ku dhaqan geeska qaaradda afrika gaar ahaan soomaalida ayaa ka shanqarisay in ciidamadeedu ay gacanta ku hayaan dhul baaxad leh oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaalida xabashida oo tobankii sano ee lasoo dhaafay sheegan jiray inay dalka ku joogaan shaarka howlgalka midooda afrika hadda waxay sheegayaan in si iskeeda ah ay ku joogaan dalka soomaaliya madaxda etoobiya ayaa siyaabo kala duwan u jeediyey hadallo ay qarsan jireen tan iyo markii ay duulaanka qaawan ku soo qaadeen dalka hogaamiyaasha xabashida oo isku dayey inay sharciyad baadil ah u raadiyaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi ugu saxiixay badda soomaaliya ayaa ka shanqarinaya in ciidamadooda lagu gumaadayo soomaaliya ay xaqiijinayaan hadaf ah inay qabsadaan bad iyo berri intaba xilli ay xukuumadda adisababa isku diyaarinayso fulinta heshiiskii xaaraanta ahaa oo ay la gashay muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan ayay saraakiisha ciidamada etoobiya ku faanayaan gumaysiga ay ciidamadooda ku hayaan shacabka soomaaliyeed taliyaha guud ee ciidamada etoobiya birhanu julla ayaa waraysi u siiyey warbaahinta xabashida wuxuu ku sheegay in etoobiya ay haysato boqolkiiba lixdan dhulka soomaaliya haddii ay ciidamadooda kala soo baxaanna ay xukuumadda muqdisho burburayso birhanu julla ayaa carbaabay in gobollada iyo magaalooyinka ay ciidamadooda uga sugan yihiin soomaaliya iyagu maamulaan islamarkaana maamul goboleedyada iyo shaqaalahooda ay ku qasbanaanayaan inay hore usii raacaan ciidamada etoobiya haddii ay go'aansadaan bixitaan taliyaha xabashida ayaa bahdilaya xasan gurguurta uu ku tilmaamay madaxweyne aan maamulin meel ka baxsan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mas-uulka ugu sareeya ciidanka etoobiya ayaa qiray in weerarada laayaanka ah ee uga imaanaya shabaabul mujaahidiin ay khasaaro culus gaarsiiyeen ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan gudaha soomaaliya wuxuu carbaabay in etoobiya ay tahay midda keliya ee shabaabul mujaahidiin ka difaacaysa xukuumadda uu hogaamiyo xasan gurguurte wuxuu si cad u sheegay in haddii etoobiyaanka dalka isaga baxaan xukuumadda villa soomaaliya ka jirto waqti kooban ku burburayso
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሶማሊያ ግዛት ላይ የሶማሊያን ግዛት 60 ፐርሰንት ያዝነው እኛ ነን። ይሄ ቆዳ ስፋቱ አለ አይደል? አትሚስ የሚባል ciidanka dowladda etoobiya waxay gacanta ku hayaan lixdan boqolkiiba dhulka soomaaliya iyo amniga waddanka waa marka laga hadlayo baaxadda dhulka sidaad ogtihiin ciidamada atmis waxaa awood loo siiyey inay maamulaan waddanka oo dhan laakiin annagu waddanka lixdan boqolkiiba ayaan haysanaa waxaase laga yaabaa in tiradaasi ay hadda wax iska beddelaan maadaama aan kismaayo ka soo baxnay dowladda federaalka ee soomaaliya inay xarunteedu ahaato muqdisho annaga ayaa ka dambeynay tusaale haddii ciidamada etoobiya ay go-aansadaan inay isaga baxaan soomaaliya uma malaynayo inay sii jiri doonto dowladda federaalku ay muqdisho sii fadhiyi doonto sannado badan ayaan difaacaynay dowladda soomaaliya al-shabaab waxaan ka aaminsannahay koox argagixiso halis badan oo ka dhana bani aadamnimada al-shabaab waa urur argagixiso ay tahay dowladaha la deriska ah iyo caalamka ay si wada jir ah ula dagaalamaan annagu ka etoobiyaan ahaan waxaan dadaal dheeraad ah ku bixinnay sidii aysan al-shabaab gacanta ugu dhigi lahayn soomaaliya oo waa aan difaacnay dowladda muqdisho ka jirta ብዙ ዓመት ነው
taliyaha ciidanka etoobiyaanka ayaa fadeexadeeyey maamul goboleedyada wuxuuna sheegay in xabashida la-aanteeda aysan sii jiri karin isagoo soo sardiyey cataw dhowr jeer ah oo uga yimid oo ahaa in ay ku dhaheen haddaad ciidamadiina la baxdaan horay ayaan idiin sii raacaynaa sababtoo ah al-shabaab iskama difaaci karno ዛሬ ማንኛውም የዓለም ማህበረሰብ አሸባሪ በመዋጋት የጋራ መግባባት አለ። ሶማሌ
maamul goboleedyada soomaaliya ka jira waxay ciidanka etoobiya ka aaminsan yihiin kuwo saaxiibo ah oo sugaya ammaankooda oo kalsoonidooda ayaa ah in ciidamada etoobiya la-aantooda aysan ammaan helaynin waxaa isweydiin mudan haddii aan isaga baxno dalka yaa ilaalinaya dadkaasi sababtoo ah maamuladaasi waxay iska dhaadhiciyeen in la-aanteena aysan jiri karin muddo dheer ayay ciidankeena ku tashanayeen oo haddii aan dhahno waan baxaynaa waxay leeyihiin waa idin raacaynaa سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqoon ayaad nagala socotaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaana bartanka uga jirnaa talooyin iyo hadallo dhaxalgal ah ayaa waxaa laga jeediyey munaasabad lagu soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka fatahaada xarakada shabaabul mujaahidiin taasi oo ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose intiiniinala socotay waxaad xalay dhagaysateen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiinna oo ay ka mid yihiin madaxda guddiga oo ka hadlay waxqabadka caawana waxaan idiinsoo gudbinaynaa hadallada mas-uuliyiin kale culimo iyo salaadiin ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وحان أمها النقية الله سبحانه وتعالى نوغن معي نعم كستر هذا بدن ما هذا ألا كذب وحان أمها النقية قدق وحان أمها النقية قيادة قود حركة الشباب المجاهدين oo run ahaantii juhdi iyo dadaal ku bixiyey garabqabadka iyo u gargaaridda ummadda muslimka meel walba ay joogto gaar ahaan kuwa wilaayaadka jooga ee dhibaatada laga hadlay run ahaantii garab iyo gaashaan u noqday ummad badanna sababtooda ilaahay uu ku badbaadiyey waxaan kaloo mahadda mahadda alla kadib u mahadnaqayaa guddigii fatahaadda heer xarako iyo heer wilaayaba dhammaan wilaayaadka qaybaheeda kale kala duwan intii ka shaqaynaysay waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan nuqabada iyo salaadiinta iyo waxgaradka beelaha soomaaliyeed oo ayaguna garab istaagay mujaahidiinta waxaan kaloo u mahadnaqayaa ganacsatada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhammaan ka qayb qaatay gurmadka fatahaadda waxaan leeyahay dhammaantood ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa makaanka aan joogno wilaayadanna martigelisay munaasabadan lagu qabtay waaligeeda iyo inta hadda shaqada haysa ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro wilaayada shabeellada hoose jazaahum allahu khayran intaas kadib anigu waxaan ka turjumayaa wilaayada jubbooyinka dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan maamulka waxaan halkan aan rabaa inaan uga mahadnaqo awalan mahadnaqii hore mid gaara baan halkan ka soo jeedinaya insha allahu tacaala maadaama ay ahayd wilaayadu wilaayayaadkii ugu dhibka badnaa ama wilaayadii ugu cuslaa oo uu ka dhacay fatahaadda wilaayada cabashadii gacansiintii xarakada ay ka dalbatay iyo sida xarakadu uga soo jawaabtay iyo guddigii wilaayada yimid sida ay shaqada u qabteen dhammaan waxaan rabaa halkan si gaara anoo ummaddaasoo dhan ka turjumaya si gaara inaan uga mahadnaqo qiyaadada guud ee xarakada ugu horeeyo sheekh abu cubayda iyo garbihiisa ragga ah ee run ahaantii habeen iyo maalinba u taagnaa inay waxa weeyaan u gargaaraan ummadda muslimkaa wilaayadana si gooniya isha ugu hayay dhammaan intii ka qayb qaadatayna saan hore u sheegayba ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka abaalmariyo run ahaantii xaalad adag baan isla soo marnay micnaha wax hadda maanta laga sheekayn kara ma ah waxa markaa xilligaasi waxa jiray iyo xaaladda markii lagaga sheekeeyo dadka qaarkood waxaa lagu leeyahay magaaladii qayb ka mida biyuhu waa ay soo furteen markaasaad na- habeenkii o dhan saa u taagan tahay habeen iyo maalinba waa la isla taagan yahay macnaha ama jilib ha noqoto ama kamsuuma ha noqoto ama jamaama ha noqoto ama bu'ala ha noqoto ama salagle ama saakow waa la isla taagan yahay macnaha hurdo badan ma jirto oo macnaha badbaado umadeed baa lagu jiraa xaalad baa lagu jiraa guddigii waa taagan yahin heer gobol heer degmo heer xarako waa la isla taagan yahay ummaddii waa macnaha xataa dadka bulshadu qaybaheeda kala duwan cid jiifanaysa ma laha noqobo badan waxa weeyaan waa afar iyo labaatanka saac ay la shaqaynayaan qadiyadaas iyo xaaladda aan soo marnay wallaahi qofkii dhex joogay unbaa ka shekeyn kara mooye qof ka maqnaa kama shekeyn karo waxaa loo baahan yahay insha allahu tacaala aan dardaarmi lahaa in mar walba micnaha ku talagal inay jiraan ilaahay mahadii waxyaabahan ku guulaysana waxaa ka mid a in dhammaan dadkii lasoo macnaha lasoo badbaadiye ilaaha badbaadiye oo macnaha dhammaan dadkii magaalooyinka la keenay guryahoodaan ku celina dhammaan hadda beerahoodii dhaqana guryahoodii dhaqanayaan qaarkood waxa weeye ceelal baa loo qoday qaarkood waxa weye dadkoodaa maanta u gurmaday marka asbaabta uu ku yimaado maxaa ka mid ah asbaabta faydaanaadka iyo azamaadkan dhacaya asbaab wax walba asbaab bay leeyihin sababka ugu weyn waa sababka la sheegay wamaa asaabakum min musiiba fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir waxa dadku ay kasbadeen weeyaan ilaahayna wax badan buu noo dhaafay waxaa kaloo ka mid ah in roobabka tirada badan waa ay dhaliyaan fatahadda roobka hadduu aad u tiro bato waxa weeyaan oo mahigaan u noqdo fatahadda waa ay ka dhalataa sidoo kale biyoxireennada hadday burburaan sida hadda tan libiya ka dhacdoo kale meelaha qaarkood ka dhacday hadday burburaan ayagana fatahaad bay dhalinayaan dhulgariira hadday dhacaan waa ay imaanayaan dhacdooyinkaasoo dhan markii la arko waxaa loo baahan yahay ka hortag baa loo baahan yahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed ilaahay baa u maqan uma mujaahidiinta u maqan mujaahidiinta marka waa inay xil isi saaraan marka soomaalidu waxay nin lagu seexdo ha seexan marka waxa weeyaan dadkaasoo dhan annagana sugayaan inaan diin gaarsiinayna sugayaan inaan gargaar iyo wixii aan u heli karno musaacadaadii ummadda naga sugayaan ummadda iska daaya soomaaliya bariga africa oo dhan baa na sugaya marka waxaan leeyahay xil badan baa na saaran wax badan baa waxa weye na sugaya inta hadda aan qabanna iyo ka badanba waana laga sugayaa marka insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ummaddan mujaahidiinta ee isku timid ee iskugu timid inay ummadda badbaadiso diinteeda iyo dadnimadeeda inay badbaadiyaan iyo dhulkooda inay difaacaan iskugu yimid ilaahay ha xifdiyo ilaahayna ha noo gargaaro axibatii fi llah insha allahu tacaala waxaan isku dardaarmaynaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan hada wabillahi towfiiq intaas ka gadaal qaar ka mid ah culimmada ayaan idiin soo gudbinaynaa waxaan ku bilaabaynaa shaykh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله fadhigaan suukaaya keenay fadhigaan wixii ku saabsana waa la sheegay fadligiisa waa la sheegay waxaan ku dari lahaa oo keliya waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa noo suurtogeliyey qadiyaddii hore oo abaaraha noo suurtogeliyey fatahaadda noo suurtogelinaya insha allahu kuwan macnaha waxa weye beeraha iyo kuwo kaloo laga yaaboba yowma min alayaam inay yimaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa haynoo sakhiro ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu watacaala sidaas oo kale waxaan u mahad celinaynaa walaalayaal in alle intii ka qayb qaadatay inta soo hindistay oo waxa weeyaan amiirkeenna ugu wen yahay ganacsatada nuuqabada odayaasha haweenka dhammaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaan uga mahad celinaynaa walaalayaal dayar waxaan leenahay allaha barakeeyo waxaan kaloo isku dardaarmaynaa walaalayaal oo aan waxa weye tilmaamaya arrintaas ilaahay baa qadaray laakiin waxaan leeyahay waxay ku timid waa juhdiga macnaha isqabsashada wadajirka isku xirnaanta ayay arrintaasi ku timid walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan watacaawanuu cala albiri waataqwa marka la hirgeliyey waxaana ka dhashay walaalayaal waxaan kaloo walaalayaal xusid mudan wadajirku ahamiyadda uu leeyahay ogaada nebiga sala allahu alayhi waaalih wasalam xadis wuxuu ku yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdan xadiidkaas marka culamadu fasirayaan kalbunyaan dhis oo kale weeyaan culimadu waxay leeyihiin waa tashbiihu اlmacquuli bilmaxsuus litawdiix macnaha tashbiihu اlmacquuli bilmaxsuus macnaha waxaan fahmaynaa wada jirku wanaagga uu leeyahy caqliga lagu fahmaya laakiin waxaa lagu miithaaliyey dhistii siduu tiirba tiirka kale dhagaxba dhagaxba kale bulukeetiya bulukeeti kale macnaha siday macnaha washabaka bayna asaabici saasaa nabigu faraha isku dhexgeliyey marka maxaa saa loo leeyahay waa litawdiix in dadka macnaha wadajirku mudnaanta uu leeyahay walaalaya wadajirku mudnaanta uu leeyahay marka la bilaabaya hawshaasna waxba lama hayn nin kastowba wax yar baa noo haray insha allah insha allah waxaa yarka inaanu macnaha aanu gegsanno baa la doonaya walaalaya maanta dhowata nageeye gabayga uu tirinaya maxaa ku jiri afrikaanku waa guurayaa way macnaha macnaha waa guurayaa maalmo gudahood baa ku jirta afrikaanku waa iska tegaya maalmo soo socda wuu iska tegaya macnaha wax yar baa inoo haray maalintaa iyadaa inaan intaas yarka aan gegisano aan ducayno waxaan ku khatimaya walaalayaal reer khaza si si a loo duceeyo reer khaza dhib baa haysa inshaa maahane daraad hal mar ah boqol iyo sideed iyo toddoba boqol iyo wax la jiraa dhimatay walaalayaal dadka iyaga ah ilaahay subxaanahu watacaala ha u maqan habeenka ilaahay ha loo baryo ha loo soo jeedo dadkaa xil gaar ha la iska saaro walaalayaal wajazaakum allahu khayran kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed balle sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد ikhwaani fillah allah subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadinaynaa nicamtiisa faraha badan la soo koobi karaynin waxaan leenahay alxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat nicamta ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu mahadinaynaa waxaa ka mid ah gurmadkii xarakatu shabaab almujaahidiin xarakatu shabaab almujaahidiin waxaa leenahay iyo guud ahaan inta ka qayb qaadatay shaqadatan qabashadeediiba ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadkooda u saaro ikhwaani fillah xaqiiqiya markaan ka hadalno waxa isu damqada waxa runtii isu naxariista waxa israadiya waa muslimiinta wey mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa taraaxumihim ka mathali اljasadi اlwaaxid nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi bisahri waalxuma ikhwaani fillah maanta runtii waxaan ogaanay xaqiiqiyan dhabnimo waxaan ogaanay sagaashankii laga soo bilaabo ilaa inta yacnii maaragtay jihaadkan aan weli la tajdiidin hortii hay-ado loogu magacdaray samafal iyo gargaar oo gaalo hogaaminaysaa waddankan soo gaaray oo wax badan ummadda ku fasahaadiyey qaybinta raashinkaasi ikhwaani waxaasay qaybin jireen waxaasay keeni jireen mucaawanada lagu magacaabi jiray waxay ahayd wax ummadda lagu fasahaadiyo waxay ahayd ummadda lagu baro tuuganimada iyo dhaca iyo boobka lagu baray ahayd wey maxaa yeelay waxaan soo aragnay baabuuro inatereeyo iyo macalrimoolkoodii lasoo raray baan arkaynay tobaneeyo labaatameeyo ganacsato ay daba socoto la leeyahay dad yacnii baahan baa loo wadaa laleeyahay waa mucaawino ganacsatana daba socoto tobaneeyo weeye waxaa la dejinayaa hal baabuura toban ama labaatan loor laga dejinayaa wixii kale ganacsataa yacnii la tegi jirtay dadka waxaa la bari jiray tuuginimada shacabku waxaa la bari jiray tuugsiga ayaa lagu bari jiray wa tacaawanuu cala albiri waataqwa ayaa socoto muslimiinta ayagaa iskaalmaynaya ganacsatadii yacnii maaragtay hadda beeralaydii inta maanta ilaahay gacantooda waxgeliyey heer maanta mujaahidiinta maaragtay garaamkoodii ay intaasoo bilood ay iska goynayeen intaasoo dhan waxa weeye waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaalana siiyey runtii jihaadka wanaagiisa iyo sharaftiisa oo ilaahay subxaana wa tacaala fadaa'isha jihaadka nagu siiyey ayay ka mid tahay shaqadan maanta socodka ikhwaani fillah runtii ma filaynin in heerkan la gaarayo anigu ma ogeyn wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin markaana doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah dhakhaatiirtii ka soo qayb gashay munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan bogaadinayaa guddigii fatahaadaha ee shaqadaa qabtay waxaan leeyahay wax lagu abaalmariyo waxaa ugu fiican inaan dhahno jazaakum allahu khayra sida walaalka abu usaama u sheegay faan badan iyo ammaan badan iyo sheeg sheeg badan iyo masawir badan waxa ma kuu tarayso waxaa wax kuu taraa waxaan ilaah dartii inaa u samaysay ilaahay hortiisa aan qarax uga heshay waxa keenaana waa inaan ummadda la tawjihin waan ujeedo kalo laga leeyahay ma jirto marka dadkaa waxaan lehay jazaakum allahu khayra shaqo adag ayaa wakti adag ku qabateen kahara allahu amhaalakum hal su-aal la isweydiin karaa maxaa dadka kaleeto fatahaad way jirtay kuwa dowlada sheegaha jiray macaawano waa jir wax waa jiray maxay ummadda kale wax uga qaban waayeen oo ummadda intan wax ugu qabatay waxay wax ugu qabteen dadkan aan khir iyo alla besay wax ka rabaan dadkan kalena adduunya raba inay qaataan dadkan waxay ka cararayaan shaqadan qabanayo hal sinti ama hal shilin oo xoolaha muslimiinta inay u soo dhawaadaan ka cararayaan dadkaasna waxay ku faanayaan inay guryo ka dhistaan oo baabuuro ka gataan oo caafimaad ay ku galaan ayay ka fikirayaan dadkan waxay ka cararayaan in wax qabyaalad iyo qurun iyo ninjacayl ah ay sameeyaan kuwaasna waxay u cararayaan maanta tolka maxaa u qabatay berri maxaa ku sheegi kartaa adeerkaa maxaa siisay in adeerkaa maxaa siisay konton kun oo tan oo qamadi ah hal meel ugu sheegi kara maanta ma laha ninkan shaqadan qabanaana guddigan waxaa ku jira go' yar ninkii ka qaato ummaddan aakhir uu naar ku gelayo marka waa iimaaniyaadka wax lagu kala gedisan yahay qadiyaddan turkiga iyada ah waxaan is weydiinaynaa turki maxay somaaliya u soo wadaan maxay naga rabaan turki ma dowlo islaamay noo dhisayaan turki dowlad islaam nooma soo wado shareeco islaamna nooma soo wado isagaa kun iyo sagaal boqol labaatan iyo sideeddii islaamka ka baxay kun sagaal boqol labaatan iyo sideeddii turki islaamku waa ka baxay tootali calmaani wax ladoo qaatay shacaa'ir waa tuuray aadaan waa tuuray af carabi waa tuuray qur'aan iyo xijaab waa tuuray aniga waxaan soo gaaray xanafi ah shan iyo toban sano aan turki laga soo xajin anaa soo gaaray shan iyo toban sano oo hal qof oo turki uusan xaj soo aadin iska daa xijaabi waxaa iska daa dadka masaakiinta walaalahay muslimiinta turkiga walaalahin ku haayo kuwaa waa qaldanyina umalaynaya ta labaad waxaan isweydiinaynaa turkiya barwaaqa soora ma noo soo wadaa dhaqaalo ma noo sii rabaa qamadi kama baxo masege kama baxdo geley kama baxo muxuu noo soo wadaa turkiya turki maanta wuxuu ka mid yahay dowladaha inflationka ama sacir bararka aada u baabiyahaya maanta adduunka maanta dowladda ugu daran oo lacagteeda la celin lahayo oo baaba'san oo ziira sii marayso waa dowladda turkiga ah anaga raba inay noo keenaan cajiin iyo calooley iyo madax inay ana halkaan ka gataan rabaan kuwa ana barwaaq ma noo keenaya ilata jo caqli darada ina hayso walaalahin turkiya walaalahiba wax noo qabanayo dhaqaalaheenna kacaya kana kacayo wallaahi aladii laa ilaaha khayruhu maqaan maalinooda akrinaya waxaa ku qorneed turkiya dekeda soomaaliya iyo eeraboorka soomaaliya dacmiyada ugu waaweyn ee dhaqaalihiisa dhistay ka mid tahay maantana fursad wuxuu ku fikirayaa waddanka dhan dhaqaalihiisa inuu qaato marka turki dhaqaal nooma soo wado taana waa isla garanay dayib waxaa la isweydiin karaa turkiya qaraabanimo miyuu wax noogu qabanayaa waxaa idiin sheegayaa dad turki ah oo muslimiin ah oo maanta ruushka baabi'inoo tirtirayo krimiya maqashay meesha la yihahdo yukrain meel ka tirsan gobol ka tirsan waayo boqol kiiba boqol muslimiin waayo saddex milyan oo muslimiina ku nool waxaa maanta baabi'inaya ruushkaa baabi'inaya muxuu ku baabi'inayaa daroniska diyaaraha wuxuu ku baabi'inaya turkigu ku garaacahaya waa turkiyiin waa muslimiin xiriira leeyihiin badda madooba ka dhexayso dirisnimo iyo midabnimo wax lagu qaba maya turkiya wixii azimaadna soo marayay markii etoobiya la naanaysay b m ka nala dhacaysay turki adduunya ma ka maqnaay ma noo yimid sagaashan iyo labadii markiina la laynaya maraykanka la naanayay taliyaha ciidamada naato ee soomaaliya joogay turkiyu ahaa isaa hogaaminaya turkiga horema noo yimid turki wuxuu noo yimid markaana amxaaro iska raacdeenay shariifna riddo galay calmaaniyada qaatay yidhi anigoo islaam iyo diin iyo shaqo kuma lihi yah markaasuu turki noo yimid ogaada haddii dirisnimo iyo midabnimo hadduu taageeri karo waa kana maanta falastiin wax u taro falastiin maanta maraykan aan laaynayo maraykan iyo turkina waa nato waaye maanta yuhuudda waxa difaacahay ugu badan oo dhaqaalaha siinaya waa turki imaaraadka waaye oo aan gabanaynin waaye dharka iyo kabaha waxaa bixinahay waa turki waaye sheekadaas marka haddaan iska tagno waxaan isweydiinaynaa turki wuxuu naga rabaa maskaxda ku qora markaan soo qulaasay daraasada turki afar shiyuu naga rabaa hadda kow turki waxaa aasaas u ah in la qaato mabda la yidhahda calmaaniya diin xagga iska dhig masaajidka gal ama ha gelin adig kuu taallaa aniga waxaan kaa rabaa diin iyo dowlad kala saar nidaamaa jiro shuruucaa jiro calamaa jiro dastuuraa jiro calmaaniya diin shaqa kuma laha noloshan bini aadanka turki taasoo noo soo wadaa taasoo ku dhaqmaa koo middaasu naga rabaa labo turku waa gaajaysan yahay waa baahan yahay madaxa ari iyo hadda calool ari iyo siidmacasar iyo cajiin sida dadka hadda waa barteen wixiina hamalaa la keenahaya haddana waxaa la rabaa khayraadka dahan oo badda ka buuxa oo maraykan cuni waayey oo afka geli waayey oo etoobiya ka sabartay doqonnimidii wuxuu iska dhaadhicinayaa dhulkan dhan iyo baddaan dhan khayraadka inuu qaato rabaa turkiya dhaqaal la-aana hayso waa midda labaad turkiya midda saddexaad oo ugu muhiimsan waxay tahay wax jihaad la yidhaahdo inaysan soconin maxaa yeele jihaad hadduu socdo gaalaal raacdeynaa gaala haddii la raacdeeyana aabowgaa khaylinaa aabowga hadduu khayliyana sheekada waa dhammaanaysaa turki waxa ugu weyn waxaa weeye ruux jihaad la yidhaahdo in dadka laga baabi'iyo midda afaraad oo aniga aan isleehay shaksiyan waxay tahay turkiya horta inuu naato ku jiro mase ogolna mase ogolin turkiya marka waxay u soo socotaa waxay tahay ee rabtaa gaalaas ee wax la qaybsatay ayay waxay rabtaa inay wax la qaybsato mar walbaba wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu doctor xanafi cabdisheekh aadan ayuu kaasi ahaa cabdulaahi xasan waa guddoomiyaha guddiga ganacsatada wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله بإذن الله يبارك marka koowaad alla subxaanaha wa tacaala ayaa mahad ballaaran iska leh ayaan ku mahadinaynaa xafladan qiimaha badan isugu kaayo kulmiyey waxaa kaloo insha allahu u mahad celinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin ugu horeeyo amiirkeenna waxaan kaloo u mahad celinaynaa culamaa udiinka rabbaaniyiinta muslimiinta soomaaliyeed oo iyagana xafladda kasoo qayb galay sidoo kale nuqubada waa u mahad celinaynaa ishagana insha allah bidn illahi baari waxaan kaloo u mahad celinaynaa insha allahu ganacsatadii iyo qeybihii duwanaa ee kasoo qayb galay ayaan u mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad u celinaynaa walaayadeenna shabeellaha oo iyadana xafladan gobasha u dhigtay una fidisay sida aada u wanaagsanna martiqaadka iyo xafladda iyo intaasoo culays iyadana qaaday walaalayaal xafladan kolley sidaa la socotaan wax walba horta waxay leeyihiin waxaa ugu horeeya camalkan jihaadka ayaa aabbow ah marka koowaad waxaan isfaraynaa jihaadka inaan taageerno naf i maalba aan ku taageerno meel fiicanuuna marayaa haddii jihaadkan iyo islaamkan iyo waxaan aysan jiri lahayn waxaanoo dhan ma dhici lahayn oo awooddan iyo iskaalmaysigan iyo isku kalsoonidan lama heli lahayn waxaa ilaahay mahaddiisa oo meesha ka soo baxayd arkaysaan laga soo bilaabay xilligii abaaraha in dadku muslimiinta iyagu isku filnaan hayaan sidaad arkaysaan ayagoo owl gaalo iyo hay-aday wax soo qaadeen oo kaniisad laga soo aruuriyo unbay ahayn waxna aan dhehayna hay-ad hana soo gaarto oo aan gacmaha u taaganaynay ilaahay baa naga kaafiyey fuma waxaa naga kaafiyey xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan leenahay inta dhiman guulo waaweyn ilaahay hana sii ayaan leenahay hana xoojiyaan leenahay maskaxdooda iyo fikirkooda iyona waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyaan leenahay ilaahay ha xafido insha allah bilbaari marka waxaasoo dhan waxaa hooyo u ah jihaadka alawal waa in jihaadka la taageeraa haddii jihaadka la taageero oo jihaadka mari dhalo wax walba oo khayrna waa imaanayin insha allah biidn illaahi baari maadaama laisku kalsoonaaday fatahaada ay dhaceen fatahaadahan kolley waxay ku yimaadeen dembi annaga aan la nimaadnay ku yimaadeen waxaan leenahay dembigaas horeyna waa oga tooba keennay markii alla subxaana wa tacaala aan isu dhiibnay oo aan isu gargaarnay oo aan toobad keennayna waxaad arkaysaan biyo badan oo soo macnaha wixii intay la egin aad arkayseen haddana isla markii ilaahay meelo ku shubay isagaa yaqaan suluq muddo yar ay meel ku laabteen mar walba waa inaan isku xirnaanaa islaamkuna istaageeraa oo wax walba laiska kaashado fatahaadaha markay dhacaayeen xaqiiqda waxyaalo badan magaalooyin jubbooyin kamid ayaan jooga waxyaalaha aan la yaaba waxay ahayd dadkii mas-uuliyiinteenna sarsaraa haddaba aad arkayseen oo aanan ka sheekeyneyn oo hadday noqon lahayd waali hadday lahayd guddiga xarakada hadday lahayd naqiib hadday noqon lahayd dad ganacsataa hadday noqon lahayd dad maxaa la dhahay oo nuqubo ah oo wada doomankii saaran oo gurmadka wax ka sameynaya ishiinaad ku arkayseen waxaan leenahay ilaahay ajir ixsanaad allaha ka siiyaan leenahay miisaankoodana allaha wuu kabo muhiimaddii waxaa waaye marka inaan wax walba iska kaashano barnaamijkii waxaad arkaysaa haddii laskaashado wax badan baa qabsoomaya wax yar lacag in laska qaaday lacagtiina baahi badan oo dad muslimiina ay dabooshay dadkaasoo macnaha meeshii biyaha markii ku jiraan laga soo bixiyey haddana meelahoodii dib loogu celiyey ayagoon macnaha meel u qaxin nin walba meeshiis haddana gurigiis uu degan yahay beertiis uu tacbanahay waxaa lagu gaaray dadaalkaas muslimiinta mujaahidiinta ay sameeyeen ayaa lagu gaaray marka waxaan leenahay ilaahay hanoo xoojiyo marka annagana aan iskaashano haddii laisku tashatona ummadda waxaa meesha ka soo baxaysa oo hadda noo muuqato in muslimiinta ay isku filin yihin hadday iskaashadaan alla ayaga wax kaniisada ay ka qaadeen bay inta isku ay anaga nagu dabaqayeen oo dadkeena ku gaalaysiinayeen oo dadkeena macnaha qaxooti kaga dhigaanayn waa ogtihiin xilliga beeraha soo go-aan intay fasal kusoo aadiyaan xilliga abaartana waxba aysan bixinayn dadki intay u yeeraan xarooyinka hadda markaad waraysataan muqdisho iyo meelaha dhoobli iyo dadki ay isugu yeereen waa loo yeeray waxbaa lagu bilaabay dadkii waa looga baxay dadkii baahi macluula meesha ugu dhammaahaya dadkeena soomaaliyeed oo muslimiintana waxaan leenahay allihii subxaanahu watacaala idin abuuray isku xira ilaahayna barya beerihiina tabcda gaaladana iska dhacsha maxaa la dhahay isku tashada wax walbana waa helaysaan haddaa ilaahay isku xirtaan laakiin haddii aad jid kale aada marto dhibaatooyin ayaa lagala kulmayaa marka waxaan leenahay xafladdii iyo gunaanidkii insha allah waxaan leenahay towfiiq allahna waafajiyo wabilahi towfiiq intaas kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mida nuqabada waxay kale yihiin malaaq muxiidiin cabdiraxmaan naqiibka nuqabada wilaayada bakool nabadoon maxamed axmed guuleed afhayeenka nuqabada banaadir malaaq cabdirasaaq macalin xasan naqiibka nuqabada wilaayada baay nabadoon cusmaan maxamed maxmuud oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gedo malaaq biyey malaaq axmed oo ka mid ah nuqabada jubbooyinka ugaas ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqabada wilaayada shabeellaha hoose الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أولا إلهي ما الله ما بالله ما ما الله إن إلهي ما نغان الله سون نعمة أي نعمة الإسلام والإيمان إنك وينت نعمة فربنا إنك نعمة tiidee muuqataiyo tiidee qarsoon allihii ninka nicmeeya umahadnagaan runtii nicmadan geeg una xafladee roogno oo nicmo ah aan aka kora oo nicmo oo la xaflad oo la kawiinayaaw oo nicmadii iyo barwaaqooyinka ilaahayna sii la kawiinahay xaflad eh oo abaarihii laha ku bilaabo oomankii biyaha waraabintii hatanka dambayti gurmudkii oo fatahada kollay ma maleeya kun afar bol afartii shantii eta bilana bilisiyeedad eta guudhaan arrintaas geeka nicmadaas xafladdaas geeka meelanka dheehayto walaalihii sabab agnagadeen oo xarakatu shabaab almujaahidiin eh runtii ingmaha nagaan ma haddaas ku bacda maylanaa arrantan lahaniin bandhigi oo hatani ninka weeri oo ini walala wada qobsada eh umuntu waylan qobadi wala kumada la tuso intan layma ah laakiin wala koobi wala anka wiin haddii la fiiriyo islaamnimadii muslimnimadii ini mutan la ilaaliyo may ku mid ah arrantan ini walala siiyo deegaanka laga sugnaado may ku mid ataa umutun diinsha ka sugnaato ku mid asbaaban ata macnaha umutun inay diinsha ka sugnaato iyo asbaaban ata maylana may kala asbaaban nagdaase deegaanka in lanku guurne la degnaado oo laka taranmo asbaaban nagdaas walwiinga gobotanasan lana wala la kuusay misla qaaday yaraantiyo iyo walaya qobaden wala dareenka eedinku badanunimiyo intiyo deeren oo dad muslimiin ee lanka gargaari iyo wadooyinka kumid haayeen bal doosarada meelo fadhiyeen iyo waxyaabaha yaryaro la gooyay waa lasde kamagmae may balehaa niyo wadajarka walwiinga sheene midnimada walwiinga sheenas haddii dowladda islaamiga ahoo ma aragnay walaalahan oo kale si xarakatu shabaab almujaahidiin umtuku damqadaas lan helo nimi ahow diyadi diila buu dheera leniin saasa lahaan dareenka yada ka shidanyi may leniina yada diila eedan dheera lenin ifa wala nin ifahay aftiinga nin muquda bilaawshayna hata roogna bilaahi calaykum intunku badan gaalo la degaalama hayo dhin walbaa ku duuli dadkii ducafadii muslimiintii tabar dooran haddii ninka gargaaro hayo dhiibti ganacsata la hogaadohayo dadkii mujaahidiinta iska hirinyin intan la marahay may kala nin dhaman in ilaahay ka shugrina maahin may ballanaa bulshiyay muslimiinta eh una kanen iska duungnaaneen diinteen gargaarinen dalkana difacnen allaha wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الله سبحانه وتعالى أيام هاد جود وعلينا أنت بعد ولا يروح ماشان أنكو سكون نمت الفدان بركة إنسان وشرفت له وأسكت ضمنان يمن نمو يا أهرين آدو بلارن واي أهرين تاس أو يسوق الغالسي حركة ذينا oo isku filnaan ah oo inaana gaalo gacan u horsanin ah oo muslimiintu ayadu isdeeqdo waana waxaa lagu gaaray guul weyn ayaa lagu gaaray waxaan leeyahay arrintaas ayada ah ilaahay baana makeniyey ilaahay waana waafajiyey intii u gurmatay oo u istaagtayna jazaakum allahu khayran baan leenahay khayra aljazaa muslimiintaas ducafada ah ducadooda ayaana ku liibaanaynaa intaan saas u gargaarino waayo qof walba wax yaroo sbixiyey waxba kama dhibahayaan wax weyn bayna gaarahayaan haa sadaqa maal ma nusqaamis waa tii la yidhi marka wax yar oo sadaqa ah oo kaa baxay qof walba oo walaala oo muslimiin ah ayaa ku noolaan adigana duca iyo khayr ayaad ku helaysaa intaasaan oga bixlaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi amaa bacdu ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa umahadnaga allihii muslimiin noo weelay iimaan islaamnimin iyo arsaaqi mujaahidiin noo weeli samci daacan iyo arsaaqi ini unu dadkan tabaalaysan ngurmi noo garab siinona na fahansiiyeyna waafaji allah subxaana wa tacaala nicmooyin unun kooba korna dhammaan yaan ka mahadnaga alxamdu lilaah bacdallaahi mayan mahadnagay mujaahidiinta meelburoogan adduunka khaasatan bariga africa oo unkorey amiirkan iyo dhammaan intii ini liingmahadnaqo bumudun oo ii kajaraan guddiga gurmudka fatahaado oo xafladan geekunin qobadi markii cadowgii arlada ilaahay subxaana wa tacaala oo ushaysiday ka talii jari luku gacanta luku ku dhakay mujaahidiinta walaayaadka islaamiga la dhisi maxkamado cadaaladda mayl raa'isu gobollada iyo degmooyinka laka dhisi oo dadkii cadaaladdii in raadsidoohan maxkamado dhiigsho sushaal badbaadi amni iyo halaan xoolashu an badbaadan cirlaj iyo sharaftiyo an badbaadi muqaadaraadkii iyo fisqiga iyo tuugada iyo laydhon laku nadiifii intaas oo dhan waxyaabaha mujaahidiinta muslimiinta in qobadan ayaa kumid dhatay iyo kuwa kale badan liinkooba korna saas oo kale dadka tabaalaysan oo zakawaadka la siiya ayaa kumid tahayti guddiga abaaro gurmudka abaaraha oo mayl raa'isu ee raashin qibin badan suubiijar ayaa kumid ah tan hadda an dambaytay oo xafladii anu roognu gurmudka fatahaado oo un aragaani waxyaabaha maqalkii muuqaalkahay oo laha bandhigi taasna xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo haaya haddii sheekh maxamed jimaal hadeey akhriyaay masalu lmu'miniina في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى سبب يا حديث كاس أنك عمل فلان أنك أغمى يا ركورن جزاكم الله خيرا يا الله إيد يد أنك مهر نغان قد ما يمر لما عدلها أمرو قوتين تبر دهر إيه رغال دهرون أنك مروكتين إن شاء الله تعالى مسلمين تميلبور هوغان بعد الله قرب كينا كأن وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله تمرك أوه رئيسه alla ayaan u mahad celinayaa dad muslimiina naga dhigay xafladdan qiimaha badan leh nagu kulmiyey howlihii la soo maray noo fududeeyey na garansiiyey inaan maaragtay w f b iyo s r c ka maaranno oo annagu aan isku gurman karno allihii na garansiiyaa mahad dhammaanteed leh tan kale allihii na garansiiyey gaalada maraykan u tuwan yahay inaan la diriri karro oo iska dhicin karro oo maaragtay allihiina garansiiyey oo sida dadka qaarkiis ama dowlada carbeed ama soomaalida qaarkeed naga badbaadshay inuusan noo dullaysan gaalo noo dullaysan allahaasaa mahad leh tani waxaan u mahad celinayaa xarakatul-shabaab almujaahidiin oo barnaamijkan aas-aaskiisa lahayd iyo intii ka qayb qaadatay culummada guddiga abaaraha ganacsatada xoolahooda ku bixisay nuqumada odayaasha kulli intii ka qayb qaadatay oo fakar maal gacan maskax ka geysatay ayaan u mahad celinaha mahad celin ka bacdi barnaamijkan muhiimadda weyn oo xambaarsan yahay waxaa u weyn isku filaanshaha awal waxaa la odhan jiray dadku shacabkaa waxay odhan jireen hay-adaha gargaarka xarakatul-shabaab intii ka horreysay saasay odhan jireen markaasay raashin dhacay oo dixiri leh oo dadku shuban ka qaado u keeni jireen ilaahay naga kaafiya ayaa haddii ilay ku horreeya mahadsan ummadda soomaalidana waxaan ku ugu baaqi lahaa meeshay hay-adaha uga yeeran jireen horta awalin ilaahay inay baryaan rag hadduu go-oonsado inuu libinta uu gaaro garab baa ilaahay ku siin geesuma hungooba hay-adaha gargaarkoodii iyo gaalo laga raysay gacnahoan u soo hoorsanno kuma ay guulaysan gallayday cagaarhayd la diid umana gaajoonin gacalana ma noo siinahayn waa gudnimo qaata culummadii guntiga xiratay ee gaarka loo bixiyey ku guulaysta hawlahay galeen waa gallad ilaah gees baa biyihii loo duway goobtii loo rabay gaajadu dadkay haysadoo gabayaxa joogay gurmud bay heleenoo lasii googo lacageed gallaydii haruurkaa bixiyo geedo kala cayna gacantoodii bay maalayaan waa gallad ilaah guul baa u soo hodatay andoqoni gaarteen gurmudkiiyo gargaarkaas wada gaabisay noqonin inan badarka ada cunnana waa gunnimo qaata waa sida gurguurtoo kale loo gardaadiyey ama dhacamuuso amhaar gaawaha u culay waa gaaladu intay raratay oo noqotay gaadiidka ilaahay intaa ha naga badbaadiyo suugaan kale oo gaaban diin wakti u ogolyahay ayaan ayana sheega waxaan habaarhayaa nimanka cimaaraadka la yidhaah aamiin ii dhahda habaarka adigaan cabsoon oo allow cidu ku maagay canaasiiriya adigaan ka baqin col iyo duullaan ciidamada shisheeyaha adayna ciilku badahayn ninkaad cirib iyo saangoyn rabtana ciidan uma doontid cood badan midkaad siin rabtana cid uma soo tuugtid adigaa carshiga maamulo aan cid kula sheegan adigaa cirkaas taagay oo ciidda noo fidiyey caasiyo midkuu caabuda caysku wada siiya caynba cayn waxaad untay iyo badaha ceegaaga cimri qaadashada noogu filan waa cawiya maalin cabashaan allow kaaga ahay cadowga soo duulay ciroolahaas gaboobaanahay oo ku caabuda calacalahan kuu hoodhsade caadil baad tahay cimaaraad ilaahow ka qaba caalamka islaamka cimaaraad allah ilaahow ka qaba caalamka islaamka waa caamileen gaamuray oo ku caasiyey yahuud bay cawinayaan allow coodka wada dhaaf ceesha batroolkana ka go wadar u cayrte cirka roobka laga keena iyo deeqda ku cidhiiri cayshka iyo casiirkana ka go cadow islaam weeye ilaahow cisiyo sharafa sii casiyada liita waa ciidan gaalehe allow dimi cimaaraadka cayayaan ilaahow ku kici caamuq hari waada ciiddoo gariirtiya allow cudur ku maashee reer caadsidoodii allow maalma ku caji ciryaamo diqda indhaha kaga camaysii ciiddii laysay reer luub allow mari cimaaraadka cidlo iyo ilaahow ka yee caws la gubateeyey allahdow intaasaan codsaday cadil baa tahade amiin dhaha amiin dhaha inkaartaan riday eebba ila tuuga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي يا مهد كله نيوالي مسلمين نيقل ذو يشدي نمعون شي فراه بدن أولا هنكو بكر وأمي نعمة الإسلام إيمان أبني استقرار نعم كاس فراه بدن إلهي نسي وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها نعم كاس فراه بدن oo ilaahay bilow dhammaan alaan kuba koro ilahay ka mahadiyaan bacda mahad alle mayn ka mahadiyaane xarakatu shabaab mujaahidiin qiyaadadii ee ka sarreyta oo markii aragdii ummato fatahaadda dhiidi an gurmadkii an suruntii iyadoo dhaqaalo lahayn markii ilaahay la tala saardi alxamdulillah geeka nicmo laali ummatuna an gargaari cadowgani dhabay ilaahay ka mahadsan markii lan mahadiyaane guddigii fatahaadaha oo usiina hoolas ulasan dhiibi wakti adag ilaahay dartiis iyoon an surimen yon alxamdulillah geeka gurisa maadiyaan mesii sheegana garabkii ana siin la jarma sugaro doon hamiige anti hoolo ku dhamaasoon siina suryadan insha allahu ila aroba kuwan murtidiinta geeka wadankii ma arga haytaan in oo koona meliya etoobiya si abiy axmed koona meliya turkiya ka wareejiye macnaha gaal gaalama dhaanta isku mid oo lamadiyo weli etoobiyan roon darisaan isku fiji kor may sheegaane turkiya etoobiya lamadaba inay badaan an qaado korna waan an qaado doon insha allahu inti noona nafli jartan surnaado doon waan naf maalka bii doon waan la dagaalamaan ho ilaahay rob asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ikhwaani ilaah baa mahad oo dhan iska leh dadkayni muslimka ah waxay ogaadeen in waxtar u leh keliya muslimiinta ee mujaahidiinta alla hayfdaan leyna harakada iyo walaayaadkeedii intaa kadib ikhwaani walaayadeena gobolka shabeel hooso oo martagelisay guddiga fatahaad waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan leenahay marta sharafka oo meelo badan isaga yimid sida nuqubada culamaa udiinka iyo guddiga iyo warbaahinada islaamiga ah oo meel walba taagan habeen iyo maalin waxaan leenahay wa jazaakum allahu khayran waxaan leenahay umurada islaamka allah xifdi aan leenahay culammadeena rabbaaniyiinta ah waxaan leenahay lisaankiin ilaahay ma dayaaco nuqubada waxaan leenahay ilaahay weyna waht ayin allaha barakeeyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
waa hagaag dhegeystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamid ah maqalkiisa intaan dib ugu kulmi doonno salaamun calaykum